Bilaanta da'da yar iyo waliba laga tilmaamaya inuu iyina bilaanta ankafayla ganacsiga tan iyo markii burburtay dowladii dhexe ee Soomaali ganacsiga iyo waliba kaliya Soomaalida uu ka dhigaya mid la kamaarayo nolol qoyska inkastoo caqabadiyo isku jiraan bilaanta baydhabo iyo waliba muddooyin kun lokooya ayana fikiro ganacsi cusub oo deegaanka ambaa hanaya haneseyti oo maalgelinyo ka sameeya ayana milkiilaha carwada fashon ee gabdho ilida muna maxamed nuur iyadoona marta ka hayti idaacadda raadiyo arlaad iyo weliba yee kuwarbidaya walyaabo yee gadaasa iyo caqabadooyinka iyo inta badan geela kulumaasa maybi dhaliyay baahayo beeb badan oo ka jirta magaalada walbadan ounan kabaahanayni unan ku qabsano baydhabo yaa kuwahaysnayni marka mayr kore baahayadaasa iyo dhaliydii walbadan ounan baahanayni barnaamijnu ka tirsadaan geedkama intan kaaya gabdhoogan mayba kamid ah cabaayadooyin xijaabo saakooyin qamaaro boorsooyin koobo walbadan oo mayba era kore gabdhoon baan dhammaantay bahaayna tadiyaarninkii alaabtana may lakasheen horta shay kasta sidin qurux badayaan qaadaan sugud way waynan kasheene turki waynan kasheene xamar waynan kasheene miilo badan oo unagshal qaadaan jirta maashaalla bulshada iyadan faylayn iyadan anin oo ahan ee walgadowshana faylay walbadan yoo baahanayaan inaan sheegno qofkii oo baahan markaas intii dalablansheen aan sheenan qofkii kalena uniba wala diyaarninkeyinta wala diyaarninkeygan qaadada dareenka iyadan faylay baahi badan uu gabdhoon qabeeno mayba er koranti uuna hirgelini walbadan way barnaamij tirsadaan oo qurux badanti unan sheegnay yoona iyadan ka faraxsanya unin iyadan ka faraxsana badan horta alxamdulilah qabdooyin kula kulan gabdhoon mayba er koriseen maleeyay qurux badan ahan indhawaaya marka may laamaadsanteen hamigaan laanteen kadeer mayba hami heer sare ee meelooyin badan sida tuulooyinka amba un xarumo ku furno amba baydhoo xarumayaal badan una ka sameyn insha allah hadalay bilaaw taasaaska kooda ka jarna walbadan ee kordhiyaan mayba ka qaada koran gabdho meelera horta gabdho iyadan faylayin walbadan way qobda koraana jaran unina dhiirigeliyahan yoona mayba lahaa ka dhawaada ganacsatanada amba walbadan aysan faa'iidaysana jirta ganacsiga waxaana ku mid ee gabdho ka hiranga carwadan iyo dareenka kiisho ku dhiibidana sidiiyo aan ka faraxsanyiga hirgelintu carwada deegaanka iyo lansheynaya carwadan waa ka hirana kastamaro ku ahaa sida dharka kabo walwalba ku gadada carwadu meel dheerahan ku tabe inta badan ka hirina maasha allah dad oway baroogaan iyada furfuran walba ku gadada karo carwooyinka magaalada ku taalo bakudubata qiimo karaa la geliyo carwooyinka qaar iyada qiimiyo ka eran lay kugadadas laakiin carwadu iyada laakiin dhawaaye qiimada raaligeliya oo lakoogade inta badan carwada anxiisay oo kumidata maha baydho carwooyinka anxiisa ee kumidata sida dharka dhar oe bajayaalan oo eed u qurux badan isteelkaa saaraya faas horta markii hore xamara dharka ku dalbada jaray dhibada malaa mara jaray jaargoola iin saaray danfar alaabta oo dhanma jareen laakiin hadda carwooyinku aan kooye dharkii fadoo nooceen fadaa tusee way insheene hida badan sometimes xitaa idaba inkasheen bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa waaye ikraan aadan maxaa la yirahdaa meel foga uga imaadaa waxaan ku jeclaaday carwooyinka kale iyada ka mid tahay maxaa la yiraahdaa cabaayad gabdho fiican oo firfirxoona joogo oo si fiican kuu soo dhaweynayo aroos hadaa si fiican kugu soo gudgalo waxaan ku jeclaaday islamarkii maxaa la yiraahdaa wixii oo diyaaran oo diyaarsan way kugu soo sameynayaan ku siinayaan waxyaalaha iigu duwan carwada waxaa ka mid ah tictoga iyo facebookyada markaan ku aragno carwada markaan imaanno waan ku aragnaa iyagoo yaallaan aragnaa meeshaan ka iibsanaa meel foga uga imaanaa qiimo jaban online way leedahay online mararka qaar inkastoo magaalada aan degannahay anagu online kuma helno waagii hore nairobi ama hargeysa ama muqdisho aan ka dalban jirnay online qarash badan aan geli jiray hadda waxaa weeye maxaa layirahdaa anagoo bajaaj aan soo raacnaa magaaladaan degannahay bajaajkayaan ku imaada carwada si tartiiba waxaan uga gataa qiimo jaban bay gabdhaa fiican aan soo dhaweeyo carwadan oo dhawaan laga hirgeliyaa guda magaalada baydhabo iyo weliba walbadan iyo ku taro doontae baahida gabdho dhiniga dharka islamarkaana siyo aqabayo unbaahanayanyo unku helanga deegaanada siyo unkumaaramaa dalka binaanshay walyaawoyo lankasheena jaraya